hay-adda u dooda xuquuqda aadamaha human rights watch ayaa ugu baaqday baarlamaanka soomaaliya inuu dib u eegis ku sameeyo sharciga qabyada ee la doonayo in lagu soo dhiso guddi heer qaran ah oo qaabilsan dhowrista xuquuqda aadanaha warbixin ay maanta soo saartay hay-adda human rights watch ayaa waxay ku sheegtay in loo baahan yahay dhismaha hay-ad madax bannaan oo awood u leh dhammaan xeerarka khuseeya dhowrista xuquuqda aadamaha falastiin axmed iimaan ayaa inoo soo koobaysa warbixintaasi ka soo baxday human rights watch baarlamaanka soomaaliya ayaa hay-addu waxa ay sheegtay in ay tahay inuu dibu eegis ku sameeyo sharciyo qabyo qoraal ah oo lagu hirgelinayo guddiga qaranka ee xuquuqul insaanka si loo xaqiijiyo helitaanka guddi adag oo madax bannaan islamarkaana leh ogolaanshiyo ballaaran iyo awood wax lagu dhaqangelin karo sida ay human right watch ku sheegtay warbixin maanta ay soo saartay baarlamaanka ayay ka doonaysaa inuu sameeyo dhegaysi dadweyne taasoo lagu dhegaysanayo aaraa'dooda ku saabsan sharciga qabyo qoraalka islamarkaana waxay ku boorisay in si ballaaran ay ula tashadaan bulshada rayidka ah inta uu hanaankan dib u eegistaahi socdo agaasima ku-xigeenka waaxda afrika ee human right watch leslie lefco ayaa waxa uu sheegay in guddiga la qorsheeyey ee xuquuqul insaanka uu markaasi door qiimale uu ka ciyaari karo sidii wax looga qaban lahaa carqaladaha dhanka xuquuqul insaanka ee haatan ka socda soomaaliya laakiin ayuu yidhi sharci aan xoogganayn wuxuu curyaamin doonaa guddiga ugu horreynba baarlamaanku waa inuu xaqiijiyaa buu yidhi in arrintaasi aysan dhicin dastuurka kumeel gaarka ee soomaaliya ayay warbixintu sheegtay inuu dhigayo hirgelinta guddi qaran oo xuquuqul insaan wasaaradda cadaaladdu waxay u soo bandhigtay baarlamaanka nooc ah sharciyo qabyo qoraal ah soddonkii mey ee sanadkan wuxuuna waqti u qabtay aqrin labaad in lagu sameeyo ka hor inta aan loo soo bandhigin guddiga baarlamaaniga ah ee xuquuqul insaanka arrimaha dumarka iyo arrimaha bani-aadamnimada ayay sheegtay warbixinta human right watch warbixintu waxay xustay in waqti uu u qabtay baarlamaanku akhrin labaad in lagu sameeyo ka hor inta aan loo soo bandhigin guddiga baarlamaaniga ee xuquuqul insaanka iyo arrimaha dumarka iyo arrimaha bani-aadamnimada kaasoo awood u leh inuu ku taliyo in waxyaabaha ku jira la bedelo hay-adda human right watch waxa ay sheegtay in ay qoraysay dhammaanba wakhtiga colaada ee soomaaliya ee tobanaanka sano qaadatay xadgudubyada ba-an sida dilalka kufsiga jirdilka xiritaanka dadka sida aan sharciga ahayn loo xiraayo iyo dadka sida aan sharciga ahayn loo qabqabanayo bililaqaysiga hantida oo daraf weliba uu ku kacayay maadaama ay jirta bay tira hay-addu taariikhda xadgudubyadaasi waxaa lagama maarmaan ah in la xaqiijiyo guddigan si uu u soo baaro xitaa xadgudubyada siyaasad ahaan xasaasiga ah hay-adda human right watch ayaa ku talisay in ay tahay in guddigani uu haysto ogolaanshiyo ballaaran oo ah in uu lahaado awood muhiim ah si uu shaqadiisa si wax ku oola uuga soo baxo waxaana sheegtay in awoodahaasi ay ka mid yihiin in aan si aan la xadidin ay ula hadli karaan markhaatiyada in la heli karo xog in ay booqan karaan goob walba iyo in la siiyo awoodaha lagu xaqiijinayo in talooyinkiisa la qaato ugu dambayntiina human right watch waxay kula talisay dowladda soomaaliya in ay dib u eegis ku samayso sharciga qabyo qoraalkaa si uu u waafaqo mabaadi'da baris iyo in la xaqiijiyo in guddiga uu ku soo baxo guddi awooda in uu gacan ka geysto abuurista dhaqan xuquuqul insaanka gudaha soomaaliya ilaalinaya aad ayuu mahadsantahay falastiin axmed iimaan oo inoo soo koobaysay warbixintii ka soo baxday hay-adda human rights watch